maamulka degmada gaalkacyo galmudug oo kaashanaya bulshada xaafada garsuur ee magaalada gaalkacyo ayaa ku guuleystay dayactirka wadooyin muhiim ah oo ku yaalay magaalada gaalkacyo kuwaasi oo iskutashi lagu dhisay wadooyinkan ayaa ahaa kuwo ay burburiyeen roobabka ah waxaana hadda dib u dayactir ku sameeyey maamulka degmada oo kaashanaya bulshada magaalada gaalkacyo mid kamida wadooyinka maamulka ugu talagareen in la dayactiro ayaa hadda la dhamaystiray waxaana ka warbixinayaa gudoomiye ku-xigeenka xaafadda garsuur ee magaalada gaalkacyo isagoo faahfaahinaya qorshaha maamulku ku dhisayo wadooyinka burbursan ee xaafadda salaatu wasalaamu calaa ashraf ilmursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim awalan ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaalaa noo suurtogeliyey waddadan albaha oo inaynay maanta noo soo idlaatay si nabadgelyaah waxaan u mahadcelinaynaa dowladda hoose ee degmada gaalkacyo uu guddoomiyaha ka yahay mudan cabdiraxmaan sheekh xasan iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo golaha deegaanka qaar ka mida oo nagala shaqeeyey run ahaantii waddadan waxaa lagu dhisay si isku tashiya oo degmadu ay iskugu tashatay iyo maamulka xaafadda garsoor iyo shacabka garsoor oo wada jira wax badan oo caqabadaha waa kala kulannay haddana caqabado badan way jiraan laakiin laakiinse maanta si fiican ayay noogu soo dhammaatay waxaan marka halkan ka sheegaynaa oo maanta dadweynaha u sheegaynaa marka koowaad inaan marka saddexaad inaan u mahad celinno dadweynihii sida saxdaa nooga ka nagala qayb qaatay waddadan dhismaheeda oo run ahaantii intii maal ku bixisay iyo intii maskax ku bixisay iyo intii xoog ku bixisayba waxaan leenaha aad iyo aad baa u mahadsan tihiin intaa haddaan mahadcelinta uga gudbo waxaan rabaa inaan u sheego shacabka reer garsool in ay ka qayb qaataan horumarinta deegaanka inay ka qayb qaataan ayaan ugu baaqahayaa waddooyinka xihan oo sida sharci darrada u xihan in ay furaan baan baan ugu baaqaynaa waxaan kaloo ugu baaqaynaa in dadku isku tashado oo isku tashi dadweyne wax lagu qabsado ayaa la rabaa waa u jeeddaan hadda waddadan quruxdeeda sidii hore ay ahaan jirheenna waa ogtihiin maantay xoolo hay-ad inoo keentana kuma aanna dhisin xoolo bahalka loola jiray ummad kale ay keentana kuma aanna dhisin waxaa lagu dhisay iskutashi reer garsoor iyo dawladda hoose oo runtii xoog iyo muruq iyo maalba iyaduna ku bixisay marka waxaan rabnaa in dadku ay ka wada qayb qaataan horumarka degmada gaalkacyo gaar ahaan reer garsoor dayactirka lagu sameynayo qaar ka mid ah wadooyinka burbursan ee ku yaala magaalada gaalkacyo ayaa kusoo aadaya xilli ay dalka ka da'ayaan roobabka dayrta iyada oo ay caqabad ku tahay isku socodka bulshada